xaflad ugu soo dhoweynaya ardayda ku biirta jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraceeda galmudug ee sana tacliineedka ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda ee magaalada cabudwaaq munaasabada lagu soo dhoweynaya ardayda sanadkani ku biirtay jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraceeda galmudug ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan maamulka iyo macalimiinta jaamacadda waalidiin ardayda jaamacadda iyo marti sharaf kale madaxa arrimaha bulshada jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraceeda galmudug ayaa soo dhoweeyey ardayda cusub ee sanadkani jaamacadda bilaabaya qaar ka mida kasoo qaybgalayaashii munaasabada ayaa dhankooda ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada labiyo toban sanaad soo saburayseen ardaynimada runtii waa u soo dulqaadateen waad soo guulaysateen guul dhammaystiran baad soo guulaysateen maadaama aad soo ka soo baxdeen koobaad ilaa foonfoor waxaa idiin haray wakhti intii ka yaroo ka kooban ka duwan wadci ahaan insha allah hadduu lahaydmo sida aad sekandarigii aad u beddesheenoo inaad jaamacaddana aad isku beddeli doontaan ardaygu isteejo badan buu maraa oo sida cunuga dhalanaya waa laydiin dhigi doonaayo qolooyinka psychology waa dhigtaan human developmentiga baa lagu bartaa ilmaha markuu uurka ku abuurmayo isbeddelka ku imaanayo ilaa uu ka gaaraayo sigista abaf dabeicadihiisa waxaasoo dhan iyo siduu isku beddelaayo xataa cunto ahaan siduu isku beddelaayo waad dhigan doontaan markaa waxaan waxbarashadun waa taa mid waa waxbarashadii hadday bilow inii tahay labiiyo tobankii sano dhisitaan bay ahayd waxbarasho hadday kow tahay qofkuna hadduu dadaalo oo aad u dadaalo dadaal